بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah suuriya iyo turkiga oo isku soo dhowaanaya madhabba in ankara ay doonayso inay soo celiso xidhiirkii kala dhexeeya dimashik sideese noqon doonaa masiirka mucaaradka turkiga ee saldhigyada ku leh gudaha suuriya ruushka oo mar kale ku hanjabay inuu adeegsan doono hubka nukliyeerka caqiidadiisa ku aaddan arrinkanna uu beddeli doono haddii ay sii kordhaan hanjabaadaha soo gaaraya sara u kaca deymaha maraykanka lagu leeyahay oo halis ku ah burburka imbaraadoriyadda kibidhka badan ee ameerika donald trump oo khudbadda uu u jeediyey dadka kirishtaanka xagjirka ah ugu baaqay inay isaga u codeeyaan guushiisa doorashadana ay ku sifeeyaan mid muqaddas ah maraykanka oo mar kale lagu halagelayaa xiisado siyaasadeed falanqeeyaal saadaaliye in kooxaha muqaawamada ay ku guulaysan doonaan dagaalka ka holcaya magaalada khaza isla markaana ay sahaynadu dagaalka ka soo bixi doonaan iyagoo guuldaraystay waxaan kaloo barnaamijka idinkugu haynaa qisada saalax binu saynulcaabidiin oo ahaa mas-uulkii kacbada iyo ninkii hayay furaheeda oo saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday dhulka barakaysan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm ضجت في مجاريها بشرى
waa maalinimo arbacaah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa muddo bila ah oo ay dowladaha maraykanka masar iyo qatar ay isku dayeen inay xal u raadiyaan dagaalada ka socda jiidda khaza ayaa la sheegayaa in gebi ahaanba ay mar kale fashilmeen waanwaantii la waday janalka laba-iyo tobanaad ee sahaynada oo soo xiganaya sarkaal sare oo ka tirsan yuhuudda ayaa sheegay in wadahadallada ku saabsanaa heshiisyada maxaabiis isdhaafsiga iyo xabad joojinta ay noqdeen kuwo madhalaysa sarkaalkan ayaa intaa raaciyey inaysan hadda hinin khiyaar aan ahayn in dagaalka ay sii wadaan maxaabiistoodana xoog ay ku soo furtaan waa siduu hadalka u dhigay dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda ehuud barak ayaa sheegay in wadiiqada keliya ee lagu soo celin karo maxaabiistooda ku jirta jiidda khaza ay tahay in la joojiyo dagaalka barak waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha xilligan ee yuhuudda benyamin netanyahu uu maamulkooda ku sababayo burbur istaraatiijiyadeed waxa uuna ku baaqay in la rido xukunkiisa shalay oo sabti ahayd kumanaan qof oo yuhuudda ah ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ixtilaalka ku jira oo ay ugu horayso talaabiib iyo sidoo kale magaalooyinka xayfa iyagoo dalbaday in la hirgeliyo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah iyo midka xabad joojinta diyowdbaxyadan ayaana ahaa kuwii ugu xooganaa ee dhaca tan iyo toddobadii oktoobar warbaahinta yuhuudda ayaa sheegaysa in kumanaanka sahayanada ah ee banaanbaxyada dhigayey ay isugu soo baxeen fagaaraha afduubka ee ku yaalla bartamaha magaalada talaabiib waxayna cuddheer ku dalbanayeen in dagaalka la joojiyo lana soo celiyo maxaabiistooda ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada filistiin qoysaska ay ehelkooda ka maqan yihiin maxaabiis ahaana ay gacanta ugu jiraan muqaawamada ayaa shir jaraa'id oo ay ku horqabteen wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda talaabiib ayay ku sheegeen in benyamin netanyahu oo xukunka laga tuuro keliya ay ku soo laaban karaan eheladooda sidoo kale qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo la hadlay janaalka saddex iyo tobanaad ee sahaynada ayaa carbaabay in soo laabashada maxaabiistooda iyo sidoo kale in heshiisyadaas iyo hergalaan ay qasab ka dhigi doonto inuu xukunka ka dego benyamin netanyahu sidaa darteedna uu doonayo in dagaalku uu sii dabadheeraado mudaaharaadayaasha waxaa sidoo kale qayb ka ahaa ehelada askarta yuhuudda ah ee ka dagaalamaysa jiidda khaza kuwaas oo dalbanaya in wiilashooda laga soo saaro jaxiimada dagaalka maalin welibana ay ku sii dhacayaan haadaan hor leh dhanka kale subaxnimadii saaka ee xadda yuhuud xagjiriin ah ayaa xugugal ku sameeyey barxadaha masaajidka barakaysan ee al aqsa iyadoo ilaalo adag ay ka hayeen ciidanka booliska maamulka gumaystaha yuhuudda sida laga dheehan karay muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka dadka yuhuudda ah ayaa muddo ku sugnaa barxadaha masjidka qaarkood ayaana halkaas igu gutay salaadooda baadilka ah xugugalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo tobaneeyo dhallinyaro falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen iska horimaadii dhex maray iyaga iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda kuwaasoo ka dhacay magaalada baytulaxam ee dhulka daanta galbeed ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale xugugal waxa ay ku sameeyeen magaalada naabolis ee dhacda dhanka waqooyi ee daanta galbeed sidoo kale xugugalladii lagu sameeyey dhulka daanta galbeed waxaa qayb ka ahaa dad yuhuud ah oo xoog u galay magaalooyin ay deggan yihiin dadka falastiiniyiinta ah oo uu ka mid yahay deegaanka qadiimiga ah ee baabul baladiya tan iyo markii ciidanka gumaystaha yuhuudda ay duulaanka ku galeen magaalada khaza dhanka kale waxaa sii xoogaysanayay gaboodfallada ay sahaynadu ka geysanayaan dhulka daanta galbeed muddada sagaalka bilood ah uu dagaalku socdo ayayna xabsiga u taxaabeen kumanaan falastiiniyiin ah halka sidoo kalena ay dileen boqolaal kale كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo ilyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyaas cabdulaahi wargeyska ugu horeeya xubinteenna maanta waa majalada foreign affair ee laga leeyahay dalka maraykanka waxay majaladu daabacday maqaal ay ku sheegtay in maamulka yuhuudda uu ku jabay weerarka uu ku qaaday marinka khaza kooxaha reer filistiin ee iskacaabinta kala hortagayna ay guul ka gaareen dagaalka yuhuudda waxay majaladu sheegtay eliyaasow in sagaal bilood oo dagaal cir iyo dhul ah oo uu maamulkan ku hayay jiidda khaza kadib aysan ka adkaan kooxaha muqaawamada filistiin wax iskacaabintuna ay noqdeen kuwa ka xoog badan sidii ay ahaayeen ka hor cudwaanka yuhuudda maqaalka waxaa majalada ku qoray in lagu magacaabo robert raab oo ah seynisyahan siyaasadeed oo u dhashay dalka maraykanka bixiyana casharo ku saabsan arrimaha amniga iyo kuwa caalamiga ah wuxuu maqaalkiisa ku sheegay in cilladda ugu weyn ee haatan haysata maamulka gumaysaha aysan ahayn istaraatiijiyadda dagaal balse fashilka ugu weyn uu yahay mid aan la fahmaynin oo ku yimid awoodda kooxaha wax iska caabinta wuxuu sheegay in maamulkan uu ku fashilmay in xasuuqa ka dhanka ah dadka reer khaza taasina ay soo ifbixisay oo keentay buu yidhi in ay kororto awoodda kooxaha wax iska caabinta reer filistiin ee dagaalka adag kala hortagay duulaanka ciidamada yuhuuddu ay ku soo qaadeen marinka khaza aad baad u mahadsan tahay maahir qodobka inoo xige ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ameerikaanka ah ee wall street journal ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso sarawkaca diimaha maraykanka lagu leeyahay oo halis ku ah burburka imbaraadoriyadan sheegatay inay tahay quwadda ugu awoodda badan caalamka sida lagu sheegay qoraalka wargeyska xukuumadda washington ayaa ku sii siqaysa marba marka ka dambaysa boholla deyma ah iyadoona hadda darfaha loo haysta dhowr trilyan oo dollar waana middan waxa keenay in la dhaho deymahan awoodood ayay u burburi doontaa xukuumaddan uu kibir ku hareeyey sida ay sheegtay saxiifaddu dowladdii hore ee trump waxay qaadatay deymo fara badan xisbiga jamhuuriga ayaana fangareeya lacaga xad daaf ah dhammaan lacagaha deymaha ah markii ay gaaraan muddo sannad ah waxaa ku kordha lacaga dulsaar ah deymihii oo aanan weli la bixin iyo lacagihii dulsaarka ahaa oo sannad walba ku kordhayey waxay sare u qaaday lacagaha lagu leeyahay waddankan sidoo kale xukuumadda hadda joogtay ee uu majaraha u hayo baydan iyaduna waxay qaadatay lacaga fara badan oo deymo ah dhammaan markii lacagahaas la isku dara laga soo bilaabo xilligii trump ilaa iyo hadda maraykanku waxa uu u muuqdaa mid ku dabaalanaya mawjado deymo ah sida ay sheegayaan siyaasiyiin fara badan oo ameerikaan ah sannaddu markii ay tahay laba kun siddeed iyo labaatan waxaa laga yaabaa in deymaha maraykanka lagu leeyahay ay gaaraan boqolkiiba toddobaatan taasoo la mid noqon doonta baa la yidhi qarashkii lagu fangareeyey waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida si kastaba ha ahaatee maahirow marka loo eego ilaha hadda ku furan xukuumadda washington laga soo bilaabo dhaqaalaha uu ku bixinayo dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka hubka uu u daadgureynayo maamulka yuhuudda iyo taageerada uu la garab taagan yahay taiwan uma muuqato mid hadda sida ugu dhaqsiyaha badan isaga bixin kartaa diimahan fara badan ee darfaha loo haysto waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa the independent wuxuu daawacay warbixin ku aadan in donald trump oo ah musharaxa u tartamaya xisbiga jamhuuriga uu mar kale ka soo muuqday masraxa ololaha isaga oo taageero weydiistay dadka kirishtaanka ah ee ameerikaanka musharaxan oo horey loogu soo oogay dembiyo ay ka mid tahay anshaxumo laguna xukumay ayaa mar kale lagu arkay masraxa ololaha wuxuuna meel fagaaraha kula hadlay dad badan oo taageerayaal u ah oo weliba kirishtaan ah wuxuuna cod dheer ku weydiistay inay taageero buuxda u muujiyaan doorashadiisa wuxuu trump ka qayb galay isku soo bax ka dhacay filadelfiya isaga oo sii wata ololihiisii ugu dambeeyey ee uu ka wado magaalooyinka ay ku xoogan yihiin xisbiga uu la loolamayo ee dimuqraadiga trump ayaa dhanka kale wajahaya dacwado kale oo la xiriira doorashooyinka waxaa ka sii horreeyey kiisas ay ka mid yihiin weerarkii taageerayaashiisu ay ku qaadeen xarunta koongareska maraykanka fal anshaxumo ah iyo iskudaygii uu ku doonayey in uu ku hor istaago natiijada ka soo baxday doorashada gobolka georgiya sannadkii labada kun iyo labaatankii xilligaas oo doorashada isaga looga adkaaday kuna soo baxay joe baiden n olole xoogan ayuu hadda ugu jiraa ninkan doorashada soo socota ee dhici doonta sannadkan labada kun afariyo labaatan meeheraad baad u mahadsan tahay haddii aan dhegaystayaasha u soo qabanno wargeeska ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa asharqul awsad oo ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu daabacay maqaal ku saabsan ruushka oo mar kale ku hanjabay inuu adeegsan doono hubka nukliyerka caqiidadiisa ku aadan arrinkanna uu beddeli kara xilli walba waa haddii ay sii kordhaan buu yidhi hanjabaadaha ina soo gaaraya andrea karbaltof oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka ruushka ayaa sheegay in moscow laga yaaba inay beddesho maskaxdeeda ku aadan wakhtiga ku habboon ee ay isticmaali karto hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyerka haddii aan aragnay in caqabadaha iyo hanjabaadaha ina soo gaaraya ay sii kordhayaan marba marka ka dambaysa waa inaan beddelnaa caqiidadeenna ku aadan habkaan u isticmaalayna nukliyerka innagoo gaarayna go'aan ku saabsan wakhtiga ku habboon ee aan adeegsan karno hubkan waxaa sidaas yidhi misana saxiifaddu ay soo xiganaysaa andrea sidan oo kale bishii afaraad ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxaa hanjabaad noocan ah hawada soo mariyey madaxweynaha ruushka valadimir putin isagoona sheegay in haddii reer galbeedka iyo maraykanka ay joojin waayaan tabantaabinta joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin ukrain ay moscow beddelaysa mabda'eeda ku aadan isticmaalka nukliyerka dhanka kale maahirow saxiifadda oo soo xiganaysa diblomaasiyiin u kala dhashay waddamada ruushka iyo maraykanka ayaa sheegtay in dagaalka moscow ay ukrain ku qaaday sannaddii laba kun labaiyo labaatan uu hadda maraya heerkii ugu khatarta badnaa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalam ulyoom كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waxaa dhulka xarmeynka ku geeriyooday saalax binu saynulcaabidiin oo ahaa mas-uulkii kacbada iyo ninkii hayey furaheeda haddaba qisada ninkan waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waa saalax ibnu saynulcaabidiin ashiibi oo ahaa furhayihii kacbada wuxuuna ka dhashay qoys caan ku ah hawshaasi iskana soo dhexlayeen xubnaha caa'iladiisa wuxuu ahaa mas-uulkii iyo furhayihii toddobaatan toddobaad marka laga hadlayo tan iyo markii ay dhacday furashadii maka iyo kii boqol iyo sagaalaad marka laga soo bilaabo xilligii qusay ibnu kilaab waxaana awoowe u ah saxaabigii jaliilka ee sheyba ibnu cuthmaan ibnu abi dalxa oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku amray furashadii maka kadib in isagii duriyadiisa ay la wareegaan ammaanada kacbada ee ka warqabka howlaheeda wuxuu sheekh saalax ku dhashay magaalada maka sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shanta isagoona kusoo dhex barbaaray qoys leh taariikh soo jireen ah oo caan ku ahaa daryeelka kacbada iyo kawarqabka nadaafadeeda xiritaankeeda iyo furitaankeeda intaba waxaana intaas sii dheer in ay door muhiim ah ku leeyihiin soo dhoweynta suwaarta soo booqanaysa kacbada barakaysan wuxuu yareyntiisii xilligu kaga sheekeynaya waraysi uu bixiyey sheegay in salamida carruurta maka uu ahaa mid aad u jecla salaada inuu ku tukado xaramka jecel culimmada iyo saalixiinta wuxuuna waqtiyo la qaadan jiray carruurta isaga la midka ah ee isla dhiganayeen dugsiga xilliyada fasaxa wuxuu tilmaamay in noloshiisa iyo midda saaxiibadiisa ay ahayd mid ku koobneed salaada cilmiga iyo ciyaarta xilliyada fasaxa waxaana ku biiri jiray ayuu yidhi xalaqaadka culimmada iyo duruustii ka socotay masjidka xaramka wuxuu sheekh saalax lahaa laba wiil oo kale ah maxamed iyo cabdiraxmaan waxaana cabdiraxmaan loo wakiishay howsha qoyskooda oo ah la wareegidda daryeelka kacbada iyo furaheeda wuxuu aabbahan geeriyooday dhowaan allah u naxariistay wax ka soo bartay meelo kala duwan isagoona maraaxishiisii hoose waxbarashada kusoo qaatay masar wuxuuna dalkaasi muddo laba sano ah uu kusoo waxbartay kadib usoo wareegay magaalada madiinatul munawara oo laba sano oo kale u jilbixirnaa waxbarashada halka laba kale oo maraaxishiisii dhexe ee culumta ku qaatay magaaladii u ku dhashay ee maka marxaladiisii dugsiga hoose ee xilli uu ka waramayay waxa uu saalax sheegay inuu aada u dadaali jiray islamarkaana culumta qeybaheeda kala duwan uu kula tartami jiray carruurta ay saaxiibada ahaayeen islamarkaana uu kaga hormari jiray liiska ardada guulaysata marxaladda dugsiga sare ayuu sidoo kale ku qaatay magaalada maka isagoona intaa kadib ku biiray kuliyadda shareecada ee jaamacadda boqor cabdilcasiis ee isla magaalada maka wuxuuna halkaas ka helay shahaadada bakalorius ee culumta shareecada weliba darajada mumtaaska ee ardada lagu qiimeeyo kadib wuxuu sanadkii kun sagaal boqol toddoba iyo toddobaatanki shahaadada maajisteerka uu guulaystay isla jaamacaddaasi waxaa sanadkii kun sagaal boqol koo iyo siddeetankii shahaado heerka dictooraa uu ka helay jaamacadda alqura ee magaalada maka almukarama howsha ay caanka ku yihiin saalax ibnu saynul caabidiin ayaa ah daryeelka kacbada sharafta badan ilaalinta nadaafadeeda maamulka furaheeda dhaqideeda iyo sidoo kale dharka bedelideeda nidaamkan lagu daryeelo kacbada ayaa ah mid soo bilowday xilligii nebi ismaaciil ibnu ibraahim calayhim assalaam waxaana ismaaciil gadaashiisa hawsha daryeelka kacbada isaga dambeeyey qoysas iyo qabaa'il carbeed oo soo jireen ah ilaa ay ka soo gaartay qoyska aalasheyba kuwaasoo la wareegay furaha kacbada iyo mas-uuliyadda daryeelkeeda muddo hadda laga joogo dhowr iyo toban qarni saadinka waxaa lagu magacaabaa shakhsiga keliya ee gacanta ku haya furaha kacbada mas-uulkana ka ah arrimaheeda sida dharka bedelideeda dhaqideeda iyo carfinteeda oo ay sii dheer yihiin furideeda iyo xirideeda intaba waxaa kacbada sanad kasta la dhaqaa laba mar oo kale ah shan iyo tobanka muxaram iyo maalinta ugu horeysa ee bisha shacbaan waxaana gudaha derbiyada kacbada lagula dhaqaa afartan iyo shan litar oo biyo zamzam ah iyadoona howsha dhaqidda ay qaadato muddo afar saac oo xiriir ah waxaana loo adeegsadaa maryo ku qooyan biyo zamzam oo lagu daray saliidda ubaxa ee muhiimka ah sidaba taariikh ahaan uu ahaa dhaqanka qoyska qaabilsan daryeelka kacbada waxaa wiilka ugu da-da weyn qoyska al-sheeba uu qabtaa hogaanka shaqadan iyada oo loo sameynayo kulan ruuxa loogu wareejinayo mas-uuliyadda furaha kacbada kadib markii ay saddex maalmood ka soo wareegato geerida mas-uulkii furaha hayey sheekh saalax ibnu saynul caabidiin ayaa howsha la socodka xaaladda kacbada iyo arrimaheeda guud isagoo kale furaheedaba la wareegay markii uu dhintay adeerkiisa cabdulqaadir daaha asheybi sideetamaadkii qarnigii lasoo dhaafay wuxuuna xilkan ku qornaa laga soo bilaabo xilligaasi ilaa uu ka geeriyooday jimcihii lasoo dhaafay wuxuuna sidaas ku noqday saadinkii toddoba iyo toddobaatanaad laga soo bilaabo xilligii fatxu maka ama furahayihii boqoli sagaalaad marka laga soo bilaabo xilligii uu noolaa qusay ibnu kilaab oo ah awowaha afraad ee nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu sheekh saalax dhaqida kacbada ka qayb galay wax ka badan boqol jeer wuxuuna furaheeda la wareegay wixii ka dambeeyey markii uu dhintay adeerkiisa sheekh cabdulqaadir daaha lana wareegay hawsha daryeelka kacbada furaha goobtan ayaa nala sheegay in dhirirkiisa uu gaaro soddon shan sentimitir kana samaysan yahay xadiid ama bir waxaa isbeddel lagu sameeyey furahaasi dhowr mar intii lagu guda jiray casriyo kala duwan oo ka mid ah kuwii ay muslimiintu ka talin yihiin guud ahaan caalamka marka laga hadlayo howlihii uu sheekh saalax asheebi soo qabtay intii uu noolaa waxaa markii ugu horreysay uu mas-uuliyaddan qaaday markii uu dhintay adeerkiisa sheekh cabdulqaadir asheebi sanadkii kun sagaal boqol sideetankii wuxuuna shaqadan sii waday ilaa uu ka geeriyooday sanadkan labada kun afar labaatan aan ku guda jirno wuxuu muddo toban sano ah ustaad iyo sidoo kale caawiyay kuliyadda dacwada iyo usuuludiin ka ahaa jaamacadda umul qura ee magaalada maka almukarama wuxuu toddoba sano isla jaamacaddaasi ka ahaa madaxa qismiga caqiidada iyo usuuludiin ee kuliyadda shareecada sidoo kale sheekh saalax ibnu zeynuulcaabidiin asheebi wuxuu lahaa mu-alafaad dhowr hay kutub ku saabsan culumta shareecada isagoona ka qayb galay kulamo iyo nadawaad cilmi ah sheekhan ayaa ugu dambeyn galabnimada jimcihii lasoo dhaafay shan iyo tobanka dulxaja ku geeriyooday magaalada maka iyadoona subaxnimadii shalay ee sabtida salaada janaasada lagula tukaday xaramulmakiga waxaana lagu aasay qabuuraha almaclaah ee ku yaala magaalada maka كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فانا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyom ayaan isla soo gaarnay toddobaadkii lasoo dhaafay warbaahinta turkiga ayaa baahisay in saraakiil militari oo ka socdaya xukuumadda ankara ay booqasho ku tageen saldhigga cirka ciidanka ruushka ay ku leeyihiin suuriya ee xumeymiim ee ka tirsan gobolka allaadiqiya halkaasoo ay kula kulmeen saraakiil sare oo ka socday nidaamka suuriya is-aragaani oo dhacay kow iyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee juun ayaa waxaa soo qabanqaabisay dowladda ruushka ila wareedyo laga helayo gudaha nidaamka ayaa xaqiijiyey in wadahadallada labada dhinac ee ankara iyo damishiq ay si toos ah u bilowdeen kuwaas oo wakhti badan hakad ku jiray booqashada saraakiisha ataraagta ah ayaa timid maalmo un kadib markii wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidam uu booqasho rasmi ah ku tegay magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka halkaasoo uu kulamo kula qaatay madaxweynaha dalkaasi valadimir putin iyo mas-uuliyiin kale sida uu xaqiijiyey afhayeenka aqalka kremlinka wargeyska idinlag ee ka soo baxa waddanka turkiga una janjeera axsaabta mucaaradka ee dalkaas oo wax ka qoray faahfaahinta ku aadan kulanka ayaa daabacay in diiradda lagu saaray arrimaha dalka suuriya gaar ahaan gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan jabhadaha hubaysan ee qaarkood ay ankara taageerto iyo sidii la isugu soo dhoweyn lahaa nidaamka suuriya iyo dowladda uu hogaamiyo rajab dayib erdogan putin ayaa wargeys ku sheegayaa inuu fiidaan u soo bandhigay in moscow iyo ankara ay hore u sii wadaan dardargelinta arrimaha dalka suuriya iyadoo la raacayo heshiiskii astana sidoo kalena hal meel ay isaga soo wada jeesto la dagaalanka wixii ugu yeedhaan argagixisada sida ugu dhaqsiyaha badanna loo soo celiyo xidhiirka suuriya iyo turkiga saxiifadda idinlag oo soo hadal qaaday kulanka ka dhacay saldhigga cirka ee xumeymiim ayaa shaacisay inuu yahay mirihii ka dhashay kulankii moscow waxayna intaa ku dartay in kulanka xiga ay isku arki doonaan wufuudda suuriya iyo turkiga uu ka dhici doono magaalada baqhdaad ee caasimadda waddanka ciraaq iyadoo xukuumadda baqhdaad ay kaalin wax ku ol ah ka qaadanayso sidii ay isugu imaan lahaayeen labadaani dowladood ee deriska ah dowladda daaqiyadda ah ee turkiga ayaa tan iyo sannadkii laba kun lix iyo tobankii naawilaysay sidii dib ay ugu soo celin lahayd xiriirka kala dhexeeya nidaamka dhiigicabka ah ee bashaar al asad ee gumaaday boqolaalka kun ee suniyiinta ah xilligaas oo maliishaadka u b g ee mucaaradka ku ah turkiga ay la wareegeen gobollada ku teedsan xuduudda labada dal maliishiyaadkan oo taageero dhinac weliba ah ka helaya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa loo carbiyey la dagaalanka ahlu sunnaha ee waddanka suuriya balse xukuumadda ankara waxay u aragtaa inay yihiin garab ka mid ah maliishaadka b k k oo kol hore ay ku dartay liiska madow ama boggeeda argagixisada isla mar ahaantaana u aragta inay halis ku yihiin masaalixdeeda iyo tan gobolka nidaamka asad laftiisa ayaa maleeshiyadan u arka kuwa ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee suuriya tanina waxay keentay isku soo dhowaanshaha ay xilligaani muujinayaan labada maamul kana hadlaan sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa maleeshiyaadkan kurdida ah turkiga waxay xilligaasi sheegtay inay isku xirnaan xagga sirdoonka ah la sameeyeen nidaamka suuriya si ay isaga kaashadaan fulinta weerar ka dhan ah maleeshiyaadkan kurdida ah muddo kadib labada dowladood ayaa ka wada hadlay kabixitaanka ciidanka turkiga ee waddanka suuriya laakiin xukuumadda ankara ayaa nidaamka hor dhigtay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay inay doonayso xuduuddeeda oo aamin ka ah waxay ugu yeertay argagixisada iyo in la helo goob ammaan ah oo ay ku laaban karaan qaxootiga malaayiinta suuriyiinta ah ee ku barakacay gudaha waddankeeda dhanka dimashik dalabyadeeda waxaa ka mid ahaa in ciidamada turkida ay ka baxaan dalkeeda iyo in la kala diro maleeshiyaadka mucaaradka ee ankara taageerto ee ku sugan waqooyiga waddanka xukuumadda ankara waxay sheegtay in fulinta labadaasi codsi aysan agteeda waxba ka ahayn laakiin ay u baahan tahay damaanad buuxda oo ku aadan in xuduuddeeda ay ammaan ka tahay maleeshiyaadka u b g oo la rumaysan yahay in weerarada qaraxyada u badan ay ka geysanayaan gudaha turkiga oo ay ka soo abaabulayaan suuriya laakiin fulinta arrintan waxay ku adkaatay nidaamka oo awoodi waayey in askartiisu ayba soo gaaraan xuduudda turkiga tani waxay keentay in ciidamada turkiga ay sii joogaan suuriya ayna taageeraan maleeshiyaadka mucaaradka ku ah nidaamka ku faafsan waqooyi galbeed ee dalka suuriya kuwaasoo cadadkooda lagu sheego in ka badan konton kun oo askari sidaa ayuuna ku fashilmay isku soo dhowaashiyaha ay xilligaasi doonayeen labada maamul haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa xilligan dib u soo nooleeyey xidhiirka labada maamul wakhtiganna ku soo beegay dadka u dhuundaloola siyaasadda gobolka waxa ay sheegayaan in saddex arrimood ay sabab u tahay tan koowaad waa doorashada maamul ee looga dhawaaqayo deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee dalka suuriya taasoo dhici doonta siddeed iyo tobanka bisha agost ee sannadkan tan labaad waa kabixitaanka ciidanka maraykanka ee waddanka suuriya oo lagu dhawaaqay halka arrintaa saddexaadna ay tahay mucaaradka turkiga oo door bidaya in si deg deg ah loo soo celiyo xidhiirka kala dhexeeya nidaamka suuriya dowladda daaqiyadda ah ee turkiga ayaa doorashadan ay ku dhawaaqeen maleeshiyaadka kurdiyiinta u aragta mid ay sharciyad ku helayaan sidaa darteedna ay daruuri tahay in la carqaladeeyo doorashada islamarkaana la burburiyo nidaamka maamul ay ka hirgeliyaan dhulkaasi sidaa darteedna ay ku qasban tahay inay xidhiir wada shaqayn la yeelato nidaamka mujrimka ah ee suuriya dowladaha ruushka iyo ciraaq ayaa dhabarka u ritay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa xukuumadaha ankara iyo dimashik si kastaba ha ahaatee waxaa si aad ah indhaha loogu wada hayaa natiijada ka soo bixi doonta kulanka la filayo in toddobaadka soo socda magaalada baqhdaad uu ku dhex maro suuriya iyo turkiga haddii labada maamul ay isfahmaan waxaa godkooda biyo ugu soo gelayaan maleeshiyaadka labada dhinac ay kala taageeri jireen kuwaas oo masiirkooda uu noqon doono in la kala diro ama awood militari loo adeegsado oo cadowgooda looga hor leexdo
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها